nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista dhegaystayaal sidaad og tahaan waxaynu ku guda jirnaa sheekooyinkii nebiyada sida ay u qoran tahay buugga towraadka uu qoray nebi muuse bar raximahullah eebbe wuxuu doonayaa inaan si wanaagsan u fahanno jidka xaqnimada sheekadu waxay ku saabsan tahay sharcigii la jibiyey oo markii dadkii arkay in muuse raagay oo uusan buurta ka soo degin ayaa dadkii iyagoo urursan haaruun u yimaadeen oo waxay yidhaahdeen kac oo inoo sameeyey ilaahyo ina hor socda waayo muusena oo ah ninkii inaga soo bixiyey dalkii masar kuwaasi waa sida ay leeyihiin reer banu israa'iil garan mayno wax ka dhacay markaasaa haaruun wuxuu iyagii ku yidhi soo bixiya xilqaadaha dahabka oo ah dhegaha ugu jira naagihiinna iyo walaashiinna iyo gabdhihiinna oo ii keena markaasaa kii oo dhamu dadkii oo dhammu waxay soo bixiyeen xilqaadihii dahabka ahaa oo dhegaha ugu jiray oo waxay u keeneen haaruun kolkaasaa gacmahooda ka guddoomay oo wuxuu xidhay alaabta wax lagu xadho wuxuuna ka sameeyey weel dahab la shubay ah oo waxay yidhaahdeen reer banu israa'iilow kanu waa ilaahiina dadka masar idinka soo waday oo haaruun markuu arkay ayuu meel allabari ka hor dhisay markaasna haaruun u geeyeyey oo dhawaaqay oo wuxuu yidhi beri waa iiddii rabbiga inoo sameeyey oo ah inaynu u dabaaldegno markaasay subaxdii dambe aroor hor kaceen oo waxay bixiyeen qurbaano laga gubo oo waxay keeneen qurbaano nabadyoon markaasay dadkii u fadhiisteen inay ka cunaan wax oona ka cabbaan oo ay u kaceen inay cararaan ama ay ciyaaraan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi kac oo hoos u deg waayo dadkaagii aad dalka masar ka soo bixisay way isqarribeen oo haddaba way ka leexdeen jidka aan ku amray oo waxay samaysteen weel dahab la shubay oo ah weyn oo caabudeen oo allabarina waxay u bixiyeen oo waxayna yidhaahdeen reer banu israa'iilow kanu waa ilaahiina dalka masar idinka soo waday kolkaasna rabbigu wuxuu muuse ku yidhi anigu dadkan waan arkay oo waad dad madax adag haddaba iska kayda aan aad uga cadhooday oo aan kulligoona baabi'iye oo waxaan adiga ka dhigi doonaa qurun weyn markaasaa muuse baaray rabbiga ilaahiisa ahu oo wuxuu ku yidhi rabbiyow maxaad aad uga cadhoonaysaa dadkaaga dalkii masar kaga soo bixisay itaal weyn iyo gacan xoog leh baa masaariintu maxay u odhan doonaan wuxuu iyagii u saaray xumaan inuu buuraha ku laayo iyo inuu dalka iyagaba ka baabi'iyo rabbiyow ka leexo cadaadada kulul oo ka noqo xumaanta aad damacsan tahay inaad dadkaaga u samaysid bal xasuuso addoommadaadii ahaa ibraahim iyo isxaaq iyo kuwa reer banu israa'iil ahaan jireen oo aad naftaada uga dhaartay oo aad ku tidhi farcankiina waxaa u badan doonaa sida xiddiga cirka oo kale oo dadka oo dalka aad ka hadashay oo dhannu waxay isiin doonaan farcankiina weyn dhaxli doonaan weligooda markaasaa rabbiga ka noqday inuu baabi'iyo dadka damacsanaa inuu dadkiisa ka sameeyo markaasaa muuse jeestay oo buurtii hoos uga dhigay isagoo labadii loox oo maaragga ahaa gacanta ku sita looxyadana waxba kaga qornaa labadooda dhinacoodaba oo dhanka iyo dahabkaasba wax qoran baa laga yiil oo looxyadu waxay ahaayeen shuqulkii ilaaha oo afarta ku qorna waxay ahaayeen afartii ilaahay oo looxyada ku xadhan oo markuu isxaaq maqlay qaylidii ay dadka ku qaylinayeen ayuu muuse ku yidhi war xeeradii qaylo colooleed baan ka yeedhaysaa markaasuu ku yidhi kaasu ma ahan codkii kuwa guulaysta mana ahan codkii kuwa adkaado laakiinse waxaan maqlayaa kuwa gabaabay ama kuwa gabyayay codkooda markaasuu xeeradhii ku soo dhowaaday oo wuxuu arkay weyshadii iyo ciyaartii markaasaa muuse aada u cadhooday looxyadiina magiciisa wuu tuuray oo wuxuu ku jejebiyey buurta hoosteeda markaasuu weyshii ay samaysteen qaaday dahab buuna ka gubay oo dhaqiiyey oo intuu biyaha ku dul daayey ayuu reer banu israa'iil cabsiiyey markaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi war maxaa dadkanu kugu sameeyey oo aad dembi weyn uga keentay markaasaa haaruun wuxuu yidhi saydkiiyow bal ha ii cadhoon waayo adiguba waad og tahay inay dadkanu sharka jecel yihiin taasi waxay ku qorneed cutubka towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu sheekooyinkii ku saabsaneed sida uu ilaahay uga soo bixiyey reer banu israa'iil dadka masar dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado ha ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado ha ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaaliyo nafta deeqdayey kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado ha ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesidaacado ha ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo daradey iqraay nafta daalane lay darantaxayl waa u tiirnaxo daradey iqraay nafta daalane la il daranjacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
kaysoo dartaa nafti daalane darataa intanan muu diirnaxdo kaysoo dartaa nafti daalane darataa intanan muu diirnaxdo muu diirnaxdo maydaantahay
daraday iqraay nafta daalane laydara jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane laildara jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela daryee haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela daryeel waa deeqila
ducaysanay runtii waan kugu dego dabashada isha kugu doogsatee ducaysanay runtii waan kugu dego dabashada isha kugu doogsatee daa'ima ukuda
haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela daryee haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela daryeel waa deeqila
ducaysanay runtii waan kugu dego dabashada isha kugu doogsatee ducaysanay runtii waan kugu dego dabashada isha kugu doogsatee daa'ima ukuda
kaysoo dartaa nafta daalane darataa intaran mau diirnaxdo kaysoo dartaa nafta daalane darataa intaran mau diirnaxdo mau diirnaxdo maydaantahay
daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane laildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
kaysoo dartaa nafta daalane darataa intaran mau diirnaxdo kaysoo dartaa nafta daalane darataa intaran mau diirnaxdo mau diirnaxdo maydaatahay
daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane laildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo